Hopkins, and later her relationship with comedian John Crist.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa jimce ka februari sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ay maanta marti inoogu tahay gabar dhallinyaro ah oo wax ka qorta ciyaaraha dhaqanka soomaalida ciyaarta saylicigu horta run ahaantii waa ciyaar kasoo jeeda gobolka saylac kana soo aasaasantay kasoo farcantay markii dambena ciyaartaasi waxay ku baahday dhulka ay soomaalidu degaan oo dhan maadaama luuqada soomaaliga lagu ciyaaro dhinacayo heesahana waxaan idin haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxaa qaar ka mida saraakiishiisa sarsare ee maamulkiisa ka tirsan uu weydiistay inay u safraan xadka maraykanka uu la wadago dalka mexico si markaasi ay warbixin uga siiyeen dadaalka dowladda ay uga jawaabayso qulqulka dadka magageliya doonka ee wadanka soo gelaya gaar ahaan caruurta da-da yar si markaasi loo xaqiijiyo nabadgelyadooda islaamar ahaantaasina looga taxadiro sida uu sheegay afhayeen u hadlay aqalka cad maamulka biden ayaa dhaleecan kala kulmaya qaar ka mida dimuqraadiyiinta iyo dadka u dooda xuquuqda dadka kuwaasoo sheegaya in caruurta magangelyadoonkaahi ee suugalootiga ee qoysaskooda muddo dheer lagu hayo xarumo dadka lagu joojiyo si su-aalo loogu weydiiyo iyadoo islaamar ahaantaasina codsigooda magangelyadoonkahi la tixgelinayo kuwaas oo ay ahayd bay yidhaahdeen in la sii daayo dhinacooda xubnaha jamhuuriga ayaa waxa iyaguna ku doodayaan in maamulka biden sida uula dhaqmayo soogolootiga ay dhiirigelisay muhaajiriin aad u fara badan oo ka imaanaya dalalka bartamaha ameerika mudaharaadyo ka dhan ah afgembiga ay milatariga mayanmar xukunka ku qabsadeen ayaa khamiistii mar kale ruxay guud ahaan dalkaasi oo dhan kadib markii qaramada midoobey ay ku qeexday maalintii ugu dhiigdaadinta badnayd tan iyo kowdii februaayo markaas oo ay askarta xafiiska ka tuureen islamarkaana ay xireen an suu ki oo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo doortay ee mayanmar ciidanka amniga ayaa mudaharaadayaasha ku furay rasaas iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eriyaan dadkii isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee yangoon iyo maywa ee dalka mayanmar sida ay soo warisay wakaalada wararka ee royters dadkii isugu soo baxay magaalada mandalay ayaa mudaharaadkii ay dhigayeen waxa ay ku garab wadeen borordiiq ay u sameynayeen kayaal siin oo arday sagaal iyo toban jir ahaa kaas oo si aan naxariis lahayn loogu toogtay intii lagu jiray banaanbixii arbacadii dhacay kiyaal ayaa ka mid ahaa siddeed iyo soddon ruux oo qaramada midoobey ay sheegtay in lagu dilay mudaaharaadyadii soo socday tan iyo kowdii febraayo markaas oo militariga mayanmar ay afgembi xukunka ku qabsadeen duqur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana marti inoogu ah qoraaga buugga dhaqansoor hibo maxamed khayre oo ah gabadh degan gobolka odol gaar ahaan magaalada puntland hibo waxay wax ka qortaa dhanka sooyaalka dhaqankii hore ee soomaalida barnaamijkeenna toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaaraha iyo dhaqanka ciyaaraha soomaalidu ciyaarto oo aada u tiro badan ahna kuwa xambaarsan dhaqan degan waxaynu soo qaadan doonaa lix ciyaarood oo ka mid ah ciyaarahaasi ay ciyaari jireen dadkii hore ee soomaalidu ee u ahaa hidaha iyo dhaqanka waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen sida jaanta jiibta iyo qaabka loo ciyaaro masraxiyadda bal ugu horeyn lixdaa ciyaarood waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen hibow maxaa ka mid ahaa
ciyaarahan hidaha iyo dhaqanka waxay ku kala duwanaayeen jiibta iyo jaanta ay ku kala duwanaayeen ciyaaro waxay jirta ragga u khaas ahaa iyo ciyaaro rag iyo dumarba la ciyaaro saasay ku kala duwan yihiin waana ciyaaro baaxeed badan
mid ka mida markaad soo qaadato bal ciyaaraha lixda ah ee aynu tusaalaha u soo qaadanay ciyaarta ugu horeysa ee aad wax ka qortay waxaa ka mida ciyaarta sayliciga ciyaartaa sayliciga taariikh ahaan inte kooban ee aad ka sheegi kartaa markaad si guud u dul marto
ciyaarta saylicu horta runahaanti waa ciyaar kasoo jeeda gobolka saylac kana soo aasaasantay kasoo farcantay markii dambena ciyaartaasi waxay ku baahday dhulka ay soomaalidu degaan oo dhan maadaama luuqada soomaaliga lagu ciyaaro ciyaartaasi waxay iskugu jirtaa wadamo badan baa afkeega iskugu soo jirtaa canfari baa ku jira marka la ciyaarayo waxaa ku jira hindi waxaa ku jira carabi waxaa ku jira xabashi waxaa ku jira hindi turki marka ciyaartaasi waxa weeyaan kala duwanaansho badan bay leedahay markii dambena gobolada soomaalida ku baahday waxa weyn ciyaar fac weyn oo laga ciyaaro dalka baa laga ciyaaro ciyaartaas sida aad tilmaantay iyadoo laga ciyaaro ciyaartan sayliciga meelo badan oo ka mida gobolada soomaalida iyo wadanka jabuutiga bal markaad qaybo midhaha sayliciga ciyaarteeda ah tilmaanto luqadaha adigu aad ku kala tilmaantay ee lagu ciyaari jiray waqhtiyada hore ee sooyaalka dhaqanka ilaa haddana lagu ciyaaro
waxaa ka mid ahaa ciyaartaasi horta marka soomaaliga lagu bilaabayo horta ciyaartu gebi ahaan ciyaarta horta waxay ku bilaabantaa bisinka iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa kale oo maxaa layidhahdaa ayay hindiga oo kale markaan soo qaadano marka ciyaarta qeybta hindiga kaga jirta kushamxaal kushamxaal caley hooyaahee waa af hindi weeyaan waxayna ka mid tahay ciyaarta sayliciga sidoo kale carabi weeyaan saaxiib almudalla sayid cabdalla tawakal calallah marka la leeyahay carabi bay soo gelaysaa soomaaliga waxa weeyaan iyadana wuu ku jiraa oo waxaweya soomaaliguna waa qayb kamid wataa bisinkii lagu bilaabayo watan saligii lagu bilaabayo waxaa kaloo la odhanayaa weligay waliidkay waxaan moodi jiray hooba ragga kii guntani inuu geesi yahay baa laodhan jira waa soomaali hey hooba markaas hadda lagu celin jiray waxaan moodi jirayey gabadhii tidcani inay doonan tahay markaa gabadha tidcan baaba loo haystay gabadh doonan inay tahay markii hore markaa soomaaligana saasay ugu laxamaysaneed saasayna soomaaliga uga mid ahayd ugu jirtay canfartoo kale markaan soo qaadano waxa wey muliyo ha muliyo hay seese way kaa muliyo hay way kaa hooy hee ayaa la odhanayaa waa af canfar weeyaan waxayna ka mid tahay ciyaarta sayliciga marka afaf badan bay iskugu jirtay gobolada soomaalida o dhan bay ku baahday waa ciyaar fac weyn markaa magaalana kasoo aasaasantay
markaad tilmaamayso ciyaartan iyo qaab masraxiyeedkeyga loo ciyaari jiray ma ragga oo qura ciyaari jiray mise rag iyo haweenbo sida imigaba ay u ciyaaraan maray soo bandhigayaan qaybaha ciyaaraha kala duwan ee la xidhiidha dhinaca ciyaar sayliciga may ciyaartan ragoo keliya kumay koobneen ciyaartan waxay ka koobneed rag iyo dumar rag iyo dumar baa isdhaafsada maxaadhada ku laxameeya jaan iyo jiib qurux badanna way leedahay waa ciyaar masraxiyadda meesha ay soomaali degto oo dhan indhahooga soo jiidata weeyaan waana ciyaar facweyn
markaynu ka gudubno ciyaarta sayliciga ciyaaraha kale ay ka mid yihiin botorka oo kale see loo ciyaara iyadana taariikh ahaan haddaad haysana maxaad nooga sheegi kartaa hiboy ciyaartan botorka waxa weeyaan ciyaar iyada laftigeegu aada u facweyn gobollo lagu tiriyo oo gaar ay u tahayna way jirtaa ayooy kasoo aasaasantay gobolada lagu tiriyo waxa gobolka maroodijeex togdheer sool sanaag ciyaartan luuqada ayaa lagu ciyaara kala gedisan way isbabedeshaa luuqadeedu ciyaartan waxay ku caansan tahay midhaha soo socda botor waa nin bowsaday ninuu beerka kala jaray nin bartiisa dhaafsaday afarteenna boodo xun waa idi kala bedelayaa ma dhool beri ka soo baxaybaa dhool loo nageeyaa hooy hooy hoo waana ciyaar iyada laftigeegu caana oo dadkii hore ay aada u ciyaari jireen markaa iyada afka soomaaliga oo keliya ayaa lagu ciyaaraa ee afaf kale kuma jiraan midhaheega waxaa ahaa ciyaartan af afkale kuma jiraan afka soomaaligan baa lagu ciyaara waana ciyaar facweyn goboladan aad looga ciyaara iyo gobolada soomaalida o dhan waa laga ciyaara laakiin waa ciyaar facweyn kumana jirto af soomaali mahayn af kale kuma jiro markaynu soo qaadano ciyaaraha jaandheerta loo yaqaano ee laga ciyaaro gobollo ka mida soomaalida iyo ciyaarta wulwulaha waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo habka loo ciyaaro ciyaarahaasi jaandheerta iyo wulwulaha iyagana maxaad nooga sheegi kartaa hiboy ee adigu aad wax ka qortay buugaagana aad ku qortay aad kaga hadlayso noloshii hore ee soomaalida iyo sooyaalkii dhaqanka ciyaarta jaandheerta haddii aan ku horeyno ciyaarta jaandheertu waa ciyaar aada u facweyn kana mid aha ciyaarta ku caan ah deegaanada badan oo somalilan ka mid ah maroodijeex togdheer iyo sool ciyaartan rag iyo haweenba way wada ciyaaraan ciyaartan waxaa kaloo ka xusi karnaa markay goynayaan laba jeer ayaa cagta lagu dhuftaa dhulka ayay ciyaartan caan ku tahay saddex way madowdahay haddaan midhaheegana wax kasoo qaadano saddex way madowdahay nin la miray mugdi habeen nin magaalo lagu dhacay nin aan sabool tahay saddex baana kala hurin bay yidhaahdeen inaad inan sabool tahay inaad soorgad leedahay inaad weli sindheer tahay ciyaartan bay ka mid tahay markaa jaandheerta ereyadaas waxaan u gudbaynaa markaa ciyaarta kale ee dii daba dhigtay ciyaarta wiliwilaha laydhaa ciyaarta wiliwilaha la ydhaahdo iyaduna waa ciyaar aada u qurux badan dhar qurux badan oo hidiya dhaqana lagu ciyaaraa gu-ii shaalkii maxaa la ydhahda wuxuu xidhan yahay waxaa lagu soo hubaystaa qalabka lagu dagaalamo ayaa lagu hubaysay ciyaarta marka la ciyaarayo sida waranka gaashaanka bilaawaha ayaa la sitaa marka la ciyaarayo sidoo kale ciyaartan waxay caan ku tahay waa lasoo godeeyaa marka lasoo godeeyo ninbaa soconaya midna uu daba wareegaya bartanka iyagoo socda dadka qalena si ooyoo kale usoo qoraan waa usoo godeeyaan marka ciyaartanna waa ciyaar aada u qurux badan marka la ciyaarayo aadna loo jecelyahay marka laga ciyaarayo mashraxyada marka miraheeda iyadana haddaan wax kasoo qaadano wuxuu idhahda harimaadee uu ninku idha markuu qaadayo hanahaba markaasuu ninkiina saa u daba soconaya harimaadee hanahaba nin hala hoobe uu ninkii kale kadabale markaasuu mashxaradaya sida orgigoo kale markaa ninku xataa u ciyaa ka kale daba socdaa marka ciyaartan la ciyaarayo marka xarakaad badan bay leedahay
ciyaaraha hore ee aada soo tilmaantay ee ay dhaqanka u leeyihiin deegaanada soomaalidu waxaa jira ciyaaro hidde iyo dhaqana oo si gaara looga ciyaaro dalka jabuuti ciyaar dhaqameedka ah ee laga ciyaaro dalka jabuuti kuwa ka mid a ee aada buuggaagan kusoo bandhigtay ciyaaraha jabuuti laga ciyaara horta waa ciyaaro aada u baaxad badan ciyaaraha hidiya dhaqanka laga ciyaaro laakiin qayb kamid a ayaan buugayga kusoo qaatay mar waan sharaxaya ayo ciyaarihii baan soo qaatay marna saddex kamid a ayaan faahfaahinaya buugga ku jira markaa haddaan soo gudmaro horta waan qayb kamida sheego ciyaarta geelo laydhaa baa laga ciyaaraa hiri waa laga ciyaara ciyaarta laydhaa hariimaadee baa laga ciyaaraa jabuuti saddexley waa laga ciyaaraa botor waa laga ciyaaraa birimahe ciyaar laydhaa baa laga ciyaaraa hoydadoy hoydadoy ciyaar laydhaa baa laga ciyaaraa sayliciga way ciyaaraan oo gobolada soomaalida ee ciyaaraha saylicigu ay wada gaadheen aad caanka uga wada tahay marka ciyaarahaas anigoo soo qaadanaya ayaan saddex ka midan aan markaa halkan iigu jiraan ciyaarta waxaan soo qaadananaa imiga hirwada waxay idhaahdaan markaa naa hirweynu haloo siyeynah naa allow hibadeeda noo keenay markaa ciyaarta hirwada ladha naa haboonay mahooyada biilanba naa ku tiri ragbaheelaha u tuumine halkaasay marinayaan markaasay wari tiri ragbaheelaha u tuumine gabadhiina kaga roganaysaa marka waa ciyaartan hirwada laydhaa weeyaan waana ciyaar facweyna jabuuti laga ciyaaro ciyaarahaasay ka mid tahay sidoo kale waxaa laga ciyaaraa ciyaar maxaa laydhahdaayay sidii gabayga iyo ciyaartaba iskugu jirto aada u qiimo badan oo aniga aad iisoo jiidato buugayga ku jirta baa jirta waxa weeyaan dhaqankayna aada uga hadlaysaa waxay iisoo jiidatay markaa waxaa laydhahdaa dhaqan ma u lahayn baa laydhaa heesaan dhaqanaan gaboobayn soo jiray guyaal badan oon gaaru leenahay aya garabka iisudhanoo gulamahadi weeyaan bay dhacdaan hey hoba markaa dhaqanaan markaas halkaasuu ninku marinayaa bilaawihii warankii alashaan wixii lagu hidiya dhaqanka soomaaliyeed ay lahaayeen oo dhan ayuu ciyaarta ku jirtu soo qaadanaya iyo macalgabdhihii iyo quruxdoodii iyo siday dhaqanka u ahaayeen marka taas iyaduna iigu jirta sidoo kale ciyaar kale oo ciyaarahan dambe aad loo casriyeynta ciyaar hore ahayd laakiin dib loo casriyeeyo waxaa jirta saddexaadoo ciyaar kaloo aada loo casriyeeyey oo ciyaarahan dambe kamida dadku in badan way daawadeen baan malaynayaa ciyaarta dhaqan ma u lahayn abadhabaarahoo dhibta ka hortagoo dhaqalay yaqaan dhaqan ma u lahayn haa sidaa dhabta dhaqan ma u lahayn geesi dhiirano halkaasay maranayn ilaa martidii ilaa sidii loo sooriyeynayay ilaa dhaqankii siduu ahayd dadkii hore macnaha dadka u sharfi jireen bay heestaasin aada uga hadlaysaa bilaawihii sidoo kale agabkii hidiye dhaqanka ayaa iyagana ku jira oo iyadna aad bay iisoo jiidatay marka ciyaaro fara badan bay jabuuti laga ciyaaraa halka kuma soo koobi karno waa ciyaaro aad u fara badan laakiin kulen waxbaan ka taataaba waxyaabaha iminka ku saabsan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee aada waxa badan ka qortay maxaad u dooratay in aada ciyaaraha wax ka qorto oo aada u soo bandhigto bulshada soomaalida wallaahi run ahaantii waxaan u doortay ciyaarahaasi waxa weeyaan imiga dadkan dambe ee heesa ama de wax tuma dhaqan kuma saleeyaan inta badan waxay ciyaarayaan ama ay heesayaan waa iska jacayl waa iska khiyaali waxyaala noocaasa laakiin waxaan u doortay ciyaaraha hidihi iyo dhaqanka iyo ciyaarihii hore waxaan u doortay waxay turjumayaan oo ay dhalinyarta hadday dhegaystaan ama ay daawadaan xataa ay dhexalsiinayaan in ay ku buuxdo waxyaala hidiyo dhaqankii soomaaliyeed ah marka dadkii waxtarba u yihiin waxaan u doortay ciyaaraha aan doortay dadka waxtarba u yihiin tilmaanba u yihiin fariin weeyaan socota laakiin wax dambe oo waxaan dambe ee imika la tumo ee khiyaaligii waxan ma aha waa wax dhaqan ku salaysan marka aniguna maadaama buugaygu dhaqan yahay inta badan aha waxyaalaha dhaqanka dabagalo waxay aada ii soo jiiteen sidaa darteed ciyaaraha dhaqanka la ciyaarana kolley waa ciyaaro aada u fara badan saylicigoo kale ciyaar waa ciyaaro badanoo dabargo-ay baa jirto xataa iyaga laftigooga in lasoo nooleeyo u baahan boqol iyo afar iyo afartan ciyaarood baa la ciyaari jiray haddana haddii lasoo ururiyo lasoo koobo lixdan ciyaarood ayaan ka badan la heli karinba inta sii jirta imika sii noole laga ciyaaro marka waxa weeyaan waxay ii soo jiiteen ciyaarahaasi gobolada kala gedisan laga ciyaarayo ee dhaqanka ah waa dhaqan iyagii baa dhaqan ku salaysanba oo dadka fariimo u turjumaya oo dadka wax gaadhsiinaya markaasaa darteed bay soo jiiteen kuwan dambe casrigan iyo waxaan dambana de aanu lamana socdo kamana helo dhallinyartan wuxuu dhan lahaa kuwa ku xidhnaada ku xidhnaadana u lahaa ciyaaraha dhaqanka ugu dambeyn su-aasha u dambeysay aan ku weydiinayo inagoo soo gunaanadi doono barnaamijkeena ciyaaro intee la-eg oo hidda iyo dhaqanka ay soomaalidu u lahayd ayaad wax ka qortay oo buuggaaga ku qoran ciyaaro fara badan baa ku qoran hadda waxa ku qoran ilaa dhowr iyo toban ciyaarood baa ku qoran laakiin inta aan magacyadooda ka hadlay ee aan soo wado insha alla qaybta labaad buuga inaan kusoo daro waa ciyaaro aada u tiro badan ciyaaro badan oo dadku isweydiin doonaan oo hadda la ilaaway oo meelo lagu soo qaadaba la ilaaway ayaan doonayaa biidni illahi kariim qaybta labaad buuga markaan daabacaya inaan kusoo daro haddana aan magacdooda kula sii wadaagay dadka buugti buugii koobaad marka waa ciyaaro fara badan waxaan soo wadaa imigana qayb ka mida way ku jiraan buugayga biidni illahi kariim ciyaaraha ma waxaad ka wareysatay dadka ciyaara mise dadka abwaaniinta ah ee curiya ciyaaraha mise dadkii soo gaadhay kuweed ka wareysatay ciyaarahaga wallaahi dhinacyo badan bay iskugu jiraan qaar aan abwaanaduba haynin baa jirto dadkii hore oo aan abwaan iyo fanaan midna aanan hayn laakiin ciyaartan soo ciyaari jiray oo soo gaadhay aan ka helay baa jirto xogtooda oon kasoo ururiyey abwaanada sidoo kale waxbaan ka helay marka bulshada dhexdeeda marka aad dhex marto eed waraysi badan aad la yeelato ayaad meelba wax kasoo helaysaad isku keenkeenaysaa marka dambe marka qaar waa kuwa dadkaa hore ee ciyaartan sooba ciyaari jiray laakiin maanta da-ah boqolaal jira ka fadhiistay dee dadkaa wey noqday laakiin xifdisan maskaxdooda hay aad u fiicanto maanta garanaya waxay ku ciyaari jireen maanta laakiin meelay ku xusan yihiin ayna jirin ayaan ka soo qoray waxna abwaaniintaan ka helay
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta marti ay noogu ahayd qoraaga buugga dhaqansoor oo wax ka qorta noloshii hore iyo dhaqankii sooyaalka soomaalida hibe maxamed khayre oo aan ku wareysanaynay barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka martina ay noogu ahayd maanta waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeena dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga waxaad dhegaysanayseen barnaamijka sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efm toboqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efm toboqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halka aad nagala socotaan waa lanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa waxaa qaar ka mida saraakiishiisa sarsare ee maamulkiisa ka tirsan uu weydiistay inay u safraan xadka maraykanka uu la wadago dalka mexico si markaasi ay warbixin uga siiyeen dadaalka dowladda ay uga jawaabayso qulqulka dadka magagelyadoonkaahi ee wadanka soo gelaya gaar ahaan caruurta da-da yar si markaasi loo xaqiijiyo nabadgelyadooda islaamar ahaantaasina looga taxdiro sida uu sheegay afhayeen u hadlay aqalka cad maamulka biden ayaa dhaleecan kala kulmaya qaar ka mid a dimuqraadiyiinta iyo dadka u dooda xuquuqda dadka kuwaasoo sheegaya in caruurta magangelyadoonkaahi ee soo galootiga ee qoysaskooda muddo dheer lagu hayo xarumo dadka lagu joojiyo si su-aalo loogu weydiiyo iyadoo islaamar ahaantaasina codsigooda magangelyadoonkaahi la tixgelinayo kuwaas oo ay ahayd bay yidhaahdeen in la sii daayo dhinacooda xubnaha jamhuuriga ayaa waxaa iyaguna ku doodayaan in maamulka biden sida uu la dhaqmayo soo galootiga ay dhiirigelisay muhaajiriin aad u fara badan oo ka imaanaya dalalka bartamaha ameerika mudaharaadyo ka dhan ah hafgembiga ay milatariga mayanmar xukunka ku qabsadeen ayaa khamiistii mar kale ruxay guud ahaan dalkaasi oo dhan kadib markii qaramada midoobey ay ku qeexday maalintii ugu dhiigdaadinta badnayd tan iyo kowdii febraayo markaas oo ay askarta xafiiska ka tuureen islamarkaana ay xireen aan suu ki oo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo doortay ee mayanmar ciidanka amniga ayaa mudaharaadayaasha ku furay rasaas iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eriyaan dadkii isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee yangoon iyo maywa ee dalka mayanmar sida ay soo warisay wakaalada wararka ee royters dadkii isugu soo baxay magaalada mandalay ayaa mudaharaadkii ay dhigayeen waxa ay ku garab wadeen borordiiq ay u sameynayeen kayaal siin oo arday sagaaliyo toban jir ahaa kaas oo si aan naxariis lahayn loogu toogtay intii lagu jiray banaanbixii arbacadii dhacay kiyaal ayaa ka mid ahaa siddeed iyo soddon ruux oo qaramada midoobe ay sheegtay in lagu dilay mudaaharaadyadii soo socday tan iyo kowdii febraayo markaas oo milatariga mayanmar ay afgembi xukunka ku qabsadeen markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dalmar waxaa si wada jira ugu luuqaynaya fanaaniinta kale ah salaad derbi iyo xaliimo khaliif magool aniga dalbado isla doontay dhibkee
idacaddii duhurnimo ay si wada jira idila socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
adankugudanseege